saxaafadda aad iyo aad baan idiin soo dhawaynaynaa annagoo maanta halkan idinku yeedhnay oo ah xisbigii udub madaxdiisii ee haddii aan marka ugu horraysa muddo dheer baynu kala baadnayaan skiin kimbarno ee koonaha waxaa fadhiya guddoomiyihii gobolka beer waxaa ku xigay maxamed cabdimalow oo ah guddiga fulinta siciid sulub oo isaguna ah guddiga fulinta guddoomiyihii gobolka hargeysa guddoomiyihii gobolka awdal cabdicasiis iyo anigoo ah cismaan cabdilaahi cigaal oo guddiga fulinta ee xisbiga cudub ah in badan baad aragteen beryahan dambe xisbiga uduba oo laba dhinac ah uu dhinacee u kala fadhiyaa laakiin maanta isagoo oo madaysan oo fikir ku madaysan oo dhinaci wada jeeda ayaannu halkan ku fadhinaa waxaannu iskugu kiin yeedhnay inaynu idin ogeysiinno iyo ummadda reer somalilan inteeda kaleba guda iyo dibadba inkhilaafkii muddada dheer ka dhex jira xisbiga udub u soo afjarmay markii ay guddiga diiwaangelinta iyo kalareebidda asxaabtu ay laashay arrimihii khilaafka dhaliyey kolkay arkeen arrimahaasi ay laaleen inayna waafaqsanayn dastuurka xisbiga ee guud ayay dib ugu laabteen oo ay dib noogu celiyeen shirweynahayaygii noogu dambeeyey ee nu ku qabsanno mansoor ee lagu doortay guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka xogayaha iyo xogayaha guud shirweynahaasi oo awood buuxda loo siiyey guddoomiyaha inuu soo magacaabo guddiga fulinta iyo golaha dhexaba taas oo dhammaystiran oo sidii loo baahnaa ah oo ah golaha dhexe uu tilmaamayo dastoorkaasi inay yihiin xubnahaasi boqoliyo koob iyo lixdan iyo golaha fulinta oo sagaaliyo tobana sida uu tilmaamayo xeerkaasi ayaanu ku salaynay wixii lanooga baahnaana sida aanu u gudbinay khilaafkii markaana dhex yaallay annaka iyo saaxiibbadayo uu xalaalay guddiga diiwaangelinta markii ay arkeen wixii laysku haystay ee hore hadday tahay tirada golaha dhexe guddiga fulinta iyo arrimo kaleba inayna waafaqsanayn xeerka guud ee xisbiga sidaa daraaddeed maanta mar labadanoo ku celinaya iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay khilaafkiina dhex yaallay wuu soo afjarmay raggii shalay toole fikirka ku kala qaybsanaa maanta way ku midaysan yihiin oo waxaad noogu iman jirteen annagoo laba dhinac ah maanta laga bilaabo meel baanu wada nahay arrimahaasoo faahfaahsan iyo guddiga diiwaangelintu go-aankii ay ku laaleen arrimahaanu isku khilaafsanayn iyana waxaa idiin akhriyi doonaa saaxiibkay siciid sulub wixii su-aala ah idinkoon ka baxayn oo toobika tandia waadna weydiin kartaan iminkana waxaan kusoo wareejinayaa saaxiibkay siciid sulub ku horeyna cabdirasaaq oo ah gudoomiyaha gobolka cabdicasiis gudoomiyaha gobolka awdal siaan ku
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نستعين على
هذا الموضوع عن كاسة ومبهنا وعن تعالى إن يرقوا ربيهم مهمتي أن هل كانوا نمي مركة هراء بهوينت الصحافة أن سلامنا بهوينت الصحافة واتلي إليها بالله إيو إيا هذا الكباء ducalaan bay tarmaan horta waa iska taranteen laftiinio ciiddii baa ka badateenoo meel alli yaala waa taasoo meel iskala taagtaan ma jirtee ducaya habaar midatayna allahu aclam marka waxaanu rajaynaynaa horta sidii laydiin sheegay in warku suucan inoogu soo baxo oo dhexdhexaadnimo ah waxa kale oo aanu nahay sidaa laydiin sheegay golihii dhexe iyo madaxdii gobolada ee xisbiga udub iyo fulintii waxaa maanta halkan aan u nimi laba qodob qodob waxa weeyaan beryahan dee dhegaha dadka waxa wareeriyey uun ururo badhna dhaceen badhna soo baxeen oo aad u cartamaya markaa bal rugcadaagii inayn marmar la arko way way yaro fiican tahay oo annaguna saaxadda aan iskeenno taa ayadaa waxaanu leenahay sidii taariikhda udub loo sheegay udub somalilan waxay ugu jirtaa halkii reer koonfureedka ay ugu jiri jirtay iswaa'il xisbigii la odhan jiray udub waxa weeyaan sidaa u garanaysaan inkastoo reer somalilan taariikhda had iyo goor ay khaldaan ama ay iska ilaawaan xisbigii dimuqraadiyadda aabbaha u ahaa ee furay axsaabta udub waxa weeye xisbigii qabtay afarta doorasho ee dalka ka jira ilaa maanta eaan dabadood doorasho la qaban hortoodna doorasho laga qaban intii aynu la soo noqonnay xornimadeennii dalka udub waxa weeyaan afarta madaxweyne ee somalilan yeelatay marka laga reebo axmed siinaanyo saddexdii horeba udub bay ahaayeen waxaa aasaasay ilaahay u naxariistay maxamed xaajinaa cigaal waxaana ku xigay daahir yaalo kaahin waxaa doorashadii ilaahay naxariis jannaha siiyey inala galay labadii kun iyo saddexdii oo udubnimo ku galay madaxweynihii koowaad ee jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan axmed cali markaa xisbiga taariikhdaa leh ee sameeyey dimuqraadiyadda maanta jirta ee ilaahay u naxariistay asaasihii xisbigana asagoo geeriyooday ku-xigeenkii xisbiguna soo baxay oo muddo sagaal bilooda ama sanad ka yar ay wakhtigii ka harhsanayd uu ku calool adeegay inuu kursigiisa badka soo dhigoo lagu tartamo tartan doorasho la galay muddo sanada oo sanadkii ugu horreeyey ee xukunkii daari ala qabtay madaxweyne noqday doorashaa la galay tii waxaa la galay localka december 2002 waxaa la galay tii madaxtooyada may ama abril aan idhaahdo abril may waxay maalintii xilka loo dhaariyey abril 2003 sanad gudihii muddadii xilka loo dhibay daahir yaale ugu horreeyay sanadkiisii ugu horreeyay laba doorasho qabtay imika waxaan maraynaa u malaynayaa laba sannadood oo ay isa soo gaadheen laba doorasho oo labadii doorasho muddo kordhin iyo muddo dhaaf ay yihiin marka xisbiga taariikhdaa lahaa lama tasayn karo haddii aynu tasayno ummadda somalilan tasaysana waa ummad taariikhdeeda luminaysa siday calankii lixdankii ay heshay oo lumisay horta udu waa taa maanta nuxurka halkan ku jiraana waxa weeye haddii dhurduhu bahal dhurdo la yidhaahbaa dhagaha ka gala dadka oo dhurdaha haddaan dhagaha dadka looga saarin wuxuu noqonayaa inuu dadku waxba kala garan waayo tashuushigalo ayaamahan beryahan dambe waxaa dadku sheegaya khilaaf uduba ama wax ka jireen khilaafkii hore waa laydinka warramo wuxuu ahaa qodob musharaxnimo ah oo musharaxiin aan wakhtigoodii gaadhin oo aanu dan moodnay markii hore aanu isidhi soo qadima ayaannu isku qabannay waxaanu samaynay sidii loo sheegay xeerkayagu ma ogolayn musharaxnimadaa xeerkayagu wuxuu ogolaa uun sanadka ugu dambeeye ee teeramka marka doorashada la gelaya sanad ka hor doorashada madaxtooyada in la sameeyo musharaxa xisbiga waa qodob baana jiray cidda guddoomiyaha loo doortaa inay automatically musharaxana noqonaysay xeerkayga rasmiga aan saxsanaa kaasoo ahaa markaa waxaan isku daynay inaanu xeerkii wax ka bedelno annaka oo aan sifo sharciya u marin xeerkii aan wax ka bedelay inaanu kala saaray guddoomiyihii iyo musharaxii ee aan sharciga ahayn ayaanu horta isku qabannay xeerkaas sida maxamuud cabdimalow sheegay waxaa laalay ama kasalgareeyey guddida diiwaangelinta maadaama xeer shirweyne laga ansixiyey aanu ahayn oo sharci ah waxaana naloo celiyey xeerka iyagii hore ee 2009 kii ansaxsanaa ee isa saarayay guddoomiyaha iyo musharaxa markaa halkaa murankii ama khilaafkii wuu ku baxay meesha oo mar haddii laba laalay xeerkii aanu ka duulaynay aanu samaysanay aan sharciga ahayn meesha wuu ka baxay raggii aanu arrintaa isku khilaafsanayna ismaal hindi baa ka kowahaa maxamuud cabdimalow baa ka kowahaa guddoomiyaha gobolka awdal iminka haddee baa ka kow ahaa waxaad arkaysa qodobkaas horta meesha inuu ka baxay qodob labaad baa soo baxay markii qodobkaas meesha ka baxay qodobkaas wuxuu soo baxay wakhtigii la xaraynayey shuruudihii lagu xidhay axsaabta iyo ururada ayaa waxa gudoomiye ku-xigeenka xisbigu sifa kheyr sharciya u gudbiyey waraaqihii gudoomiye xisbiga jooga markii dambe ee gudoomiyuhuna warqadihii sharcigaa gudbiyey isla gudoomiye ku-xigeenkii baa dacwooday oo yidhi anaa xaqu leh oo berigii maqnaa macnihii joogay inaan gudbiyo dacwad buu qoray dacwadda gudda diiwaangelintu uu qoray gudda diiwaangelintu daahir yaala waxay tihi dacwadda gudoomiye ku-xigeenkaagu soo qoray ka soo jawaab daahir yaalana wuu ka soo jawaabay markay dacwaddii axmed yuusuf yaasiin iyo tii daahir yaale guddida diiwaangelintu isu eegtay waxay soo saartay qaraar ay ku saxeexan yihiin ama go'aan ay ku saxeexan yihiin toddobada xubnood ee guddida diiwaangelintu go'aankaasoo ah heli doontaan nuqolkiisa halkan horteeda yaalla waxa uu waxa uu qodobkiisa koowaad ahaa dacwadda uu gudoomiye ku-xigeenku soo gudbiyey iyadoo laga jawaabayo lagu socodsiiyey gudoomiyaha xisbiga iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbigaba si toosa loogu socodsiiyey ujeeddadiisuna ahayd go'aan guddi qodobka koowaad ee go'aankaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xisbigu wax awooda uma leh inuu guddida waa guddida diiwaangelinta inuu guddida u soo gudbiyo wax dokumenti ah iyadoo uu gudoomiyaha guddoomiyihii xisbigu joogo haddii aanu u egman guddoomiyuhu wuxuu soo gudbiyaa ma laha wax ka soo qaad qaanuuni ah waa guddoomiye ku-xigeenka xisbigu guddoomiyihii oo jooga wuxuu soo noo soo gudbiyaa haddaanu diiwaangelintii nahay wax ka soo qaad qaanuuniga ma aha marka laga reebo wixii dacwada rasmi ah sida warqaddaa u gudbiyey qodobkaa qodobada kale oo aan idiin soo gudbin doono waxayna farayaan haddaanu nahay xisbigii udub oo guddoomiye ku-xigeenka iyo guddoomiyaha iyaga ay farayaan oo lagu soo amray guddoomiyaha xisbiga inuu mar labaad soo sameeyo liiskii golaha dhexe iyo fulinta ee xisbiga kuna soo saleeyo boqol iyo koob iyo lixdankii lagu ansixiyey shirweynihii xisbiga udub ee bishii ka dhacay february labadii kun iyo sagaalkii hodheelka mansuur guddida fulintana uu ku soo saleeyay sagaal iyo tobankii xubnood ee halkaa lagu ansixiyey xeerkaasu sheegayey marka guddoomiyaha xisbigu wuxuu u hoggaansamay qaraarka ama go-aanka ay guddida diiwaangelintu soo saartay markii uu guddi xubno guddi golihii dhexe hore ka tirsanaa iyo fulintii la tashaday markuu guddoomiyaasha gobollada iyo ku-xigeenada la tashaday waxa uu soo saaray boqoliyo koob iyo lixdankii iyo sagaaliyo tobankii sidii sharcigu ahaana wuxuu u gudbiyey guddida diiwaangelinta isla markaa guddoomiye ku-xigeenkayga axmed yuusuf yaasiin kumuu qancin go-aankii guddida diiwaangelintu ay soo saartay dacwad dambe u gudbiyey saa maqasheen ee jaraa'idka lagu soo qoray maxkamadda sare dacwaddaasoo maxkamadda sare uu ku amrayo anugu waan akhriyo codsi ma ahayn dacwadna may ahayn kiiskaa hala galo amar bay ahayd inaan loo ictibaarin go-aanka ay soo saartin guddida diiwaangelintu go-aan sharci ah inaan guddoomiyaha xisbiga guddoomiyenimo loo aqoonsan qodobo caynkaasa halkaa ayada ah qodob halkan ku yaalla xeerka yaga ayuu dabeedna ka dhigtay guddoomiye ku-xigeenku sabab sababtuu u leeyahay yaan yaan guddoomiyaha guddoomiye loo aqoonsanin qodobkaa waa la sheegay hadda qodobkaasu xeerka yagii aanu ku ansixinnay shirweynihii noogu dambeeyey ayuu ku yaalay waa qodobka koob iyo tobnaad faqraddiisa toddobaad waxay sheegaysaa guddoomiyaha xisbiga udub ee musharaxnimadiisa ugu horeysa ku guulaysan waaya tartanka madaxweynenimo ee dalka wuxuu banaynayaa jagada guddoomiye ee xisbiga udub si uu xisbigu u doorto guddoomiye cusub si uu xisbigu u doorto guddoomiye cusub qodobkaas xataa wuxuu ahaa gii laakiin markaa lafteeda haddaanu guuldarraysan layno guddoomiyuu bannayn lahaa guddoomiye ku-xigeenku jagada ma iskama tageen laakiin xisbigaa dooran lahaa sida qodobku sheegayo guddoomiye cusub oo uga qayb gala tartanka doorashada madaxweynenimo ee dambe hore iyo dambe waynu kala garanaynaa dee horena waa tan dambena waa gadaal marka horadaas waxay ahayd 2003 dambena waxay ahayd 2010 doorashadaanu galnay cid walbana teeramka xafiiska loo ogol yahay dastuurka ogol yahay waa laba teeram ee qodobka asaga ah oo turjumaadiisii loo soo qadimayo inuu 2010 yahay ayuu u cuskaday gudoomiye ku-xigeenkayga xisbiga oo turjumaad khalada ah waxaa u markhaatiya qodobkaasu inay doorashadaasu tahay tii hore ee 2003gii markii aanu gallay doora- tartankii doorashada ama xisbi ahaan waxaanu ku heshiinay horeba haddii guddoomiyaha la doortaa doorashadiisa ugu horeysa waa doorashada ugu horreysuu galo ee mid labaad ahayn hadduu ku guuldaraysto wuu bannaynayaa tigada guddoomiyenimada ee, ayaan yaan isla garanay hadduu ku guulaysta haddaba maxaa imanaya doorashada ugu horeysta hadduu ku guulaysto artikalka ee, koob iyo tobnaad faqradiisa sideedaad baa waxay leedahay hadduu ku guulaysto waxaa loo siinayaa jaa'isad inaan lala tartamin doorashada dambe lamaanaha ee ayaga bilaa tartan ay ku galaan iyagoon xisbigu la tartamin haddaa xusuusataan saxaafadiina iyo dadweynaha reer somaliland tartankii aanu gallay ee d- ee waxaan shirkii aanu gallay ee lagu diyaarinayay labadii xubnood ee tartankii doorashadii 2010 uga qayb geli lahaa privilege-ka waanu siinay daahir yaale iyo axmed yuusuf yaasiin haddaan xisbiga nahay xeerka iyagaana siiyey lamanaanu tartamin waayahay doorashadii hore haddii ay tahay 2010 marka sida axmed yuusuf yaasiin u fikiraya inta la fikirkiiya maxaanu u siinay inaan lala tartamin doorashadii 2010 nine. markii xisbigu shirweynihiisii uu fadhiyey cid aliyaale cid soo sharaxday oo uduba ma jirin qodobkaasaanaanu maadaama ay guul u soo hoyeen xisbiga doorashadii 2003 qodobkaasaanaanu uga hadhnay marka ma aha dee sidii wadaadkii la odhan jiray qiilu ku banaystay qandigu ku ritaba uu leeyahy inaanu sharciga sidaanu doonno u isticmaalo qodobkaasu sidaasuu qorayaa ee, guddoomiyuhuna labadaa dacwadood buu ilaa imka marayaa ee, khilaafkii hore ee uu noogu odayga ahaana waanu ka bogsannay ee musharaxnimada khilaafkanna waxaanu jeclaysanay inaanu ka bogsanno kolley anugu shakhsi ahaan dhowr goor baan la xidhiidhay odayga aan ku idhi dacwaddii horena meesha ka daa tan dambena meesha ka daa igama yeelin haddana saaxiibkii axmed yuusuf yaasiin waxaan u marinayaa hawada saaxiib kala soo noqo dacwadda tii diiwaangelintiiyo tan isku mid bay noqonayaan sharaf xumaanay noqonaysaa kuu noqonaysaa annagana noo tahay Eh, ilaa imika waxaanu ku aqoonsannahay guddoomiye ku-xigeenkayagii annagu wax tallaabo ah xisbigii intiisii fulintii iyo guddoomiyihii xisbiga wax tallaabo ah lagaama qaadin waxaad yeeshaa noo soo noqo warqadahana ka soo qaad halkaad geysay Eh, dacwadna ha sugin dan baa kuugu jirta noo kaalay inakaa wada tashanayna wixii aad xaq u leedahay ka waaymaysa xisbiga dhexdiisa xukuumad baynu soo ahayn sideed sannadood aad madaxweyne ku-xigeen ahayd khilaafaad baynugu dhici jiray adig iyo madaxweynaha adoo madaxweyne ku-xigeen khilaafaad baa idin dhex geli jiray dadku inamay ogaan jirin innakaa gudaheena ka dhammaysan jiray intayada xubnaha iyo golaha wasiirada iyo idinka intaasoo goor ayaanu idin dhex gallay idina inamay ogaan jaraadkan laynaguma fadaaxadin maantana haddii ay fikir kuu yimi ama fikir hurdo ha noqdo ama mid soo jeede annakaa kaa dawaynayna waxaad xaq u leedayna ka waayimaysa xisbiga dhexdiisa ee ama xeerkeenna ah ama masaalixadeenna ah saaxiib noo kaalay aynu wada fadhiisanno warqadahana meesha inooga soo qaad dadweynaha reer somalilandna waxaan leeyahay xisbigii udub waa kaalintiisibu ku soo noqonayaa dhallaan qayladu waa qaboonada baa layidhi ururadan yaryar iyo dee kulmiyo oo aad ogtihiin xaaladdu siday tahay iyo ucidoo dee xalaash baa ku dhowo mararka qaarkood qoladeedii udub baaba aan arkayay in in inaka nala kala fartaysanayo Eh, waxaan leeyahay number one kun bay udub ahaanaysaa shacbiga reer somaliland waxaan idin leeyahay Een, isqabashadu waxa waa sunnaha shaqada waanu isqabannay carabtu waxay tidhaahdaa kasrat lwifaaqi nifaaq wa kasrat lkhilaafi shiqaaq haddii aad aragto wax dad aa- aan isba khilaafayn wa nifaaq baa ku dhex jira khilaaf la'aanta nifaaq weeye khilaafka faraha badanna kala kala qaybsani weeye iyo dee kala tag buu keenaya markaa tayadu kala tag maaha tii nifaaqun baana meesha ka saaray xisbigana waa intaak wasalaamu calaykum